ciidamada howlgalka wado jubbaland iyo kuwa xooga dalka soomaaliyeed oo ku sugan aaganka hore aada bay u mahadsan yihiin wayna ku mahadsan yihiin howlgallada iyo meelaha hor kale oo sii qabanayaan marka waa ugu hambaliyeynayaa waana soo dhaweynayaa insha allahu meelo kale oo cusubna waxaan rajeynaynaa weegakan ayadana in gacanta lagu dhigi doono marka waxaan leeyahay hambaliyo shaqo wanaagsan maba aha mid wakti leh wakti walba waa lagu jiraa marka ilaa haddana waxaan rajeynaynaa in lasii ballaariyo dagaalku soomaaliya oo dhan waajib bay ku tahay in dalka amnigiisa dib loo soo celiyo muxuu ahaa lala diriiro khawaariijta maxaan ku dhahdaa iskaashi la sameeyo isku xir la sameeyo informationka la kala qaato taakulaynta iyo wixii la heli karo lisu gudbiyo markaa kabacdi aan xiranno xuduudahanaga dowladnimadanadana si taam markaas ay u noqoto marka barnaamijkaas waxaan rajeyneynaa in insha allahu bililahi kariim dadaalka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka jubbaland labadaba iyo dowlad dowladaha xibnaha ka ah dowladda federaalka ay wadaan in lagu guuleysan doono si wada jir ahna loo baacsan doono maleesiyaadka khawaariijta